بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan sheekh maxamed cabdulwahab iska lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibni cabdilcasiis ibni moxamed ibni ibraahim al sheekh weli waxaan ku jirnaa baabkii koowaad oo ahaa baabu macrifati illaahi waaliimaani bih alle oo la aqoonsado oo la barto lana rumeeyo baabku marka axaadiid badan buu ka kooban yahay waxaan soo gaarnay xadiidkii shan iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slm rasuulka alle wuxuu yidhi ina allaha qaala alle wuxuu yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofkii la collaytama oo cadow ka dhigta weli anigu aan leeyahay weli waxaa la yidhaahdaa sokeeye la jecel yah macno ahaan waa sidaas marka waa qof alla u dhow allana uu jecel yah isaguna alla jecel waa qof iimaan iyo taqwaba isugu darsantay qofkii marka la collaytamaa qof alle uu weli ka dhigtay ama weli u ah faqad aadantuu bilxarbi baa alla uu yidhi waxaan ogeysiiyey dagaal dagaalka allana qof ka bixi karaa ma jiro wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayhi addoonkayguna iiguma soo dhowaado arrin aan ka jecelahay oo laiga kalgacayl badan yahay aniga agtayda mima iftaradtu calayhi wixii aan ku waajibiyey waajibkaa wax walba ugu horeeya waxaala loogu dhowaado oo ugu jecel yahay waa waajibkii in lala yimaado wamaa yazaalu cabdii addoonkayguna ka suuli maayo yataqarabu ilaya binnawaafili inuu iigu soo dhowaanayo sunnooyinkii xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado fa idaa axbabtuhu haddii aan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaan noqdaa maqalkii uu wax ku maqlaayey oo macnaha maqalkii baa loo hagaajiyaa oo waa la toosiyaa wax wanaagsan buu maqlaa wa basarahu aladii yubsiru bih waxaan noqdaa buu leeyahay araggii uu wax ku arkaayey araggiisina waa la toosiyaa oo wax wanaagsan uunbuu arkaa wa yadahu alatii yabtishu biha iyo gacantiisii uu wax ku qabsanaayey oo uu wax ku qabanayey iyadana waa la toosiyaa oo xubnahaas qofkii kuma sameeyo ilaa wax alla jecel yahay moogiye marka alla saxnimadii waafajiya waxaa loogu kaalmeeyaa inuu khayrkii sameeyo shartana faraha ka qaado xagga maqalkiisii iyo araggiisii iyo gacantiisii iyo lugtiisiiba saasuu ku fasira marka shaarix alla wuxuu yidhi wain sa'alanii la uctiyannahu wala in istacaadanii la uciidannahu hadduu waxuu weydiistana siiye oo siiye wixii uu weydiistay baan siinayaa oo waa laga ajiibaa wala in istacaadanii hadduu imagan galana la uciidannahu magangeliye oo magangeliye waxaa laga magangeliyaa wixii uu ka magan galay wamaa taradadtu can shayin waxna maaragtay ma celceliyo ana faaciluhu aan samaynaayo taradudii ku noqnoqoshadaydo can nafsi lmu'mini qofkii muuminkaa naftiisii aan maaragtay ka joogsanayo yakrahu lmowta isagu wuxuu dhibsanayaa geeridii waana akrahu masaa'atahu waxaana aniga maaragtay aan necabahay inaan asaga xumeeyo oo wax maaragtay xumaynaya aan sameeyo rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey ahlu sunnaha qaarkood waxay leeyihiin alla maaragtay taradud laguma sheegi karo sababtoo taradudku wuxuu u qaybsamaa mid wanaagsan iyo mid xun allana waxa uun loo tiiriyaa wixii mar walba wanaagsan uun bes ee wax marna si yacni qaldan loo macnayn karo marna si sax loo macnayn karo alla tilmaan loogama dhigo sababtoo taradudku wuxuu noqon karaa mararka qaarkood cilmi yaro allana waa uu ka nasahan yahay waa ka hufan yahay cilmi yaraan qowl kalaa marka jiro ahlu sunnuhu ay leeyihiin oo taradudkaas la leeyahay maya alla waa lagu tilmaami karaa taradudkaasuna waa xaq loolama jeeday leeyihiin taradudka inuu yahay wax ka dhashay aqoon darri ama awood darri sida kuwa hore ay ku fasireen taraddudka xaqiiqadiisu waa in iraadadii ay taradudayso labada arrin ee lagu taradudayo keebaa addoonka u wanaagsan ama midkee xikmada waafaqsan oo u dhow marka iraadadii oo taradud lagu sameeyo maaha wax jahli ka dhashay ama aqoon darri ka dhashay oo taa alla waa uu ka nasahan yahay laakiin waa wax ka dhashay jacaylka alla uu jecel yahay in uu addoonkii u dooro wixii u wanaagsanaa isaga marka sidaa darteeda waxaa dhacay taradud baa dhacay iyo noqnoqosho wixii wanaagsanaa iyo wixii ka sii wanaagsanaa sidii loo kala dooran lahaa marka taradudka noocaas oo kale ah oo calaaqada la leh qofka alla uu jecel yahay waa dhammaystirnaan bay yidhaahdeen sababtoo ah jahlina kama dhalan awood darrina kama dhalan ama xoog yari kama dhalan waa wax u noqonaya xikmadii alle qudradii alle iyo xikmadiisina ay keenayeen ibnu teybiya kaasuu marka doortay salafkuuna u tiiriyey oo wuxuu sheegay inuu madhabkii salafka yahay su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi sheikhu taradudka xadiidka ku soo arooray macnihiisu muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi dad baa iska diiday buu leeyahy taradudka kuwana waxay yidhaahdeen dad baa iska diiday taradudka oo waxay yidhaahdeen alla laguma tilmaami karo taradud waxaa taraduda mid aan cirb dambeedka arrimaha aqoon u lahayn allana waa uu cilmi badan yahay cirb dambeedka oo dhan qaarkood waxaa dhici karta inay yidhaahdaan alla maaragtay u mucaamala sidii kii mutaradidka ahay oo kale ee xaqiiqa maahay leeyihin shiikhu wuxuu leeyahay warka dhabta ahina wuxuu yahay in hadalka rasuulku sal ll ly slam uu yahay xaq jira oo saabit ah qofka cilmi badan rasuulka sal ly slam ma jiro oo alla uga cilmi badan ugana naseexo badan ummadda kana aftahamsan rasuulka sala allahu alay wasalam oo warka ka caddayn og ma jiro haddii marka arrinku uu sidaa yahay ninkan ee belebelada iska dhigaaya ee rasuulka sal ly slam hadalkii ku celinaya wuxuu ka mid yahay kuwa dadka ugu lunsan buu ka mid yahay uguna jaahilsan uguna edeb xum bal waxaa waajiba buu leeyahay midka xadiidka inkiraaya in la edbiyo oo la ciqaabo yaa waajiba buu leeyahay majmuuculfataawa yaa warkaas ku jira oo fataawadii iyo kutubtiisii iyo xoogaa qaar ka mida lagu jamciyey isla majmuucaas wuxuu leeyahay jus kale iyo safxo kale alle wuxuu caddeeyey inuu taradudayo taradudka taradudkaasuna waa laba iraado yacni xoogaa tacaarud ka dhacay oo alla waa uu jecel yahay wax addoonkiisu jecel yahay wax addoonkiisu necab yahana waa uu necab yahay addoonkii wuxuu necab yahay geeridii alla marka geeridii saasuu u nacaa sida uu alla u yidhi wa ana akrahu masaa'atah yani wixii xumaynayana waa dhibsanaya wixii xumaynayana waa nacaya allana hadda waa uu xukumay qof walba inuu dhimanaayo sidaa darteed wuxuu doonayaa inuu qofkii dhinto waa iraado kowni ah taasaa marka waxaa lagu magacaabay taradud lagu magacaabay kadibna wuxuu sheegay alle in lama horaan ay tahay wixii alla horay u qoray inay dhacaayaan oo qofkada waa dhimanaya sifada saddexaad ee xadiidka lagu sheegay waa alkaraaha waa in alla wax naco oo yakrahu almowta wa ana akrahu masaa'atahu yaa alla u yiri in alla marka lagu tilmaamo inuu wax naco qur-aankii iyo sunnadii way ku soo aroortay oo xadiis fara badan baad ku arkaysaa qur-aanka marka waxaa ka mid a alla qowlkiisi uu yidhi markuu munaafiqiinta ka hadlaayey walaakin kariha allahu bicaahahum alla wuxuu nacay bixiddooda fahabbatahum waa uu dib mariyey ayagii waqiila waxaana lagu yidhi uqcuduu iska fadhiista oo la fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiya iskala fadhiista oo aan jihaadka u baxaynin marka nacaybkaas alle waa mid acyaantii ku tacalluqa yacni daatooyin tilmaamahana waa uu ku tacalluqa marka kurhigaas iyo karaahadaasi waa sifa ikhtiyaariya haddana wuxuu xiriir la leeyahay wixii maaragtay dhibayay addoonkiisa taasuu alla uu necab yahay yakrahu lmowta wa ana akrahu masaa'atah addoonkii wuxuu nacayaa geeridii aniguna waxaan nacayaa inaan maaragtay wax aanu jeclayn sameeyo laakiin lafdigan ah walaabudda lahu minhudo sheekh islam ibnu teymiya haba soo naqliya laakiin waxaa weriyey qudaaci iyo ibn abidunya iyo abu naciim iyo ibnu casaakir iyo yani kutubtii saxiixa iyo xasanka lagu werin jiray kolley ma ahan xadiidka lix iyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay alla inuu maaragtay habeenkii soo dego tilmaantaas yuu ka hadlayaa wa canhu abu hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sal slm qaala inuu yidhi in rasuulka alle sal slm uu yidhi yanzilu rabbuna ila asamaai addunyaa rabbigeen wuxuu u soo degaa samadii dhoweyd kula leylatin habeen walba xiina yabqa thuluthu leyli alaakhiru marka uu haro thuluthuleylka dambe habeenkii baa saddex loo qeybinayaa qeybtaa dambe marka maaragtay la gaaro oo thuluthkaas uu baaqi noqdo markaasuu alla soo degaa fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa man yadcuunii yaa maaragtay ibaryaaya oo fa astajiiba lahu anka ajiiba meeshaa ducadii caadigahaydna way soo gelaysaa cibaadadiina way soo gelaysaa man yasaluni yaa wax weydiisanaya oo fa uctiyahu aan siiya man yastakfiruni yaa dembi dhaaf i weydiisanaya oo fa akfir lahu aan dembi dhaafa bukhaariya muslim baa weriye xadiidka shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira sugid la sugaayo dhowr tilmaan oo tilmaamihii alle ka mida waxaana ugu muuqan og hadda tilmaantii ahayd inuu alla soo degaayo marka annagu markaan nusuulka ka hadlayno wixii aan istiwaaha ka lahayn un baan sheegaynaa oo waxaan leenahay tilmaanta nusuulka ahi waa wax la garanayo macnaahaan waa la yaqaanaa ama maaragtay majhuul ma aha walkayfu ghayru macquul laakiinse sida alla uu u soo degaayo maaha wax caqligeennu gaari karo waasu'aalu canhu bidca in lasii baarbaarana waa bidco wix waa in sidooda loo qaatoo la rumeeyo oo xaqi la qaato waaliimaanu bihi waajibun in la rumeeyana waa waajib sida imaam maalik uu istiwaaha ka yiri soo degidda alla uu soo degaayo samadan cirkaa ee dhow dhowr riwaayo yaa waxaa ku yimid in wakhtigu uu yahay marka habeenka nuskiisa dambe uu baaqi noqdo imaam axmed iyo daarimi iyaa weriyeen ee lafdigaas oo nisfu leyl nisfu leyli alaakhir laakiin muslim wuxuu weriyey lishatri leyli marka habeenka bar uu ka harsan yahay riwaayada marka uu hadda shimaxa cabdilwahaab uu soo arooriyey xiina yabqa thuluthu leyli alaakhir yaa ku jirta iyada waa muslim manaa bukhaari muslim baa wariyey riwaayaadka qaarkood waxaa ku jirtay sida nasaa-i fi sunan kubra iyo imaam axmed iyo ay wariyeen iyo daarimi iyo kula leylatin yani habeen walbuu soo degaa iyadoo aan thuluth iyo nus toona la sheegin ahlucilmiga marka waxaa ka mid a kuwo ku xambaaray wax fadli badan iyo wax ka sii fadli badan oo thuluthkaa sii fadli badan bay leeyihiin nuskuna fadli waa leeyahay ama thuluthkii dambeeyey yaa sii adag oo xagga fadiilada kusii xoog badan laakiin wuxuu bilowdaa nusuulkaasu marka habeen barkii la gaaro waxaa ka mid a culammadii marka kuwa ku xambaaray in sida loo xisaabinaayo habeenka kale barkiisu uu ka duwan yahay sida loo xisaabinaayo habeenka thuluthkiisa dambe oo haddii nisfu leyl la yidhaahdo waxaa xisaabta laga soo bilaabaa marka qoraxdu dhacdo ilaa fajarkii labaad uu ka soo dhasho oo salaaddii subax wakhtigeeda soo galo waxaa loo qaybinaya marka labaa loo qaybinaya laakiin thuluthuleyl aakhir marka laga hadlaayo waxaa wakhtigii laga soo bilaabayaa qorax dhicii laakiin inta dambe uu sii soconayaa oo ilaa qoraxdu ka soo baxdo yaa maaragtay xisaabtii lagu daraya markaasaa thuluthkii dambe laga qaati haddii marka isaa noqoto xoogaa waa isu dhowyaa marka nusfigii iyo thuluthkii waa isdhex galayaan aada uma kala baxsanaba laakiin duuduub ahaan shaarixu wuxuu leeyahy waxaan leenahay riwaayaadka xadiidku waxay isku waafaqsan yihiin in soo degitaanka alle u xasilo marka habeenka maaragtay saddex marka loo qaybiyey qeybta saddexaad ee dambe ay harto sababto a kii nus sheegay thuluthkaas dambe waa uu ku jiraa kii thuluth sheegana de waaba iska thuluthki waa cadiya xagga riwaaya ahaana kaasaa badan oo sugan marka innagu dhex dabaalan mayna buu leeyahy shaarixu tilmaantaas nusuulka ah wax ka badan wax nusuusta ay ku timid marka in waxyaabo kale laga dhaliyo ma aha carshigii maka khaalib noqdaa masamaya iyo howlahaas ha gelin adugu shaqadaa maaha waxaas waxay badanaa dadku ku dhisaayaan waxay ku shabahayaan soo degitaankii alle soo degitaankii makhluuqa alle iyo makhluuqna hadde isma shabahaan allihii la yidhi samaawaadkoo dhan ee gacantiisa midigay ku duuduuban yihiin dhulka dhammaantiisna gacantiisuu ku jiraa allihii la yidhi miyaad adigu khalqiga marka aad ku shabahaysaa oo aad u malaysaa maaragtay inuu meel ka soo tago meel kala aaday iyo inay qasab tahay nusuulka marka sidiisa ha loo rumeeyo laakiin keefiyadiisa yaan la dhex gelin alla cadamadiisu wax lasoo koobi kara maaha marka sugitaanka aan sugayno tilmaanta nasuulka tilmaan ahaan baan u sugaynaa laakiin sidii uu u soo degayo annagu sugi mayno saa garan mayne intaa ka badanna dhex dabaalan mayno axaadiista marka nasuulka alle ka hadlaysaa waa axaadiis mutawaatir ah oo culammada xadiidku oo culammada xadiidku waxay sheegeen inay mutawaatir yihiin axaadiistaas waa fara badan yihiin meeshan alla uu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lahu man yas'alunii fa uctiyahu man yastakfirunii fa man yastakfirunii fa akfira lah waxaa lagu bilaabay dacwadii marka hore sababta dacwadu waa ay ka guda ballaaran tahay labada ka dambaysa su-aashaa marka ku xigta oo waa ka khaasan tahay ducadii dembi dhaaf weydiisashadii ugu dambaysa sababtoo ah kii khaaska ahay oo lasii khaas yeelay waaye oo daacigu waxaa dhici karta inuu yahay mid cibaado la imaanaya waxaana dhici karta inuu yahay mid wax weydiisanayo in marka daacigii la ajiibo waxay noqon kartaa in ajar la siiyo dee salaad buu ku mashquulsan yahay dikriga alluu ku mashquulsan yahay habeenkii oo dhan ama waxay noqon kartaa mid wax weydiisanayo dee su-aashiisii la siiyo sidaa darteed marka kii guud lagu bilaabay alla wuxuu yidhi man yadcuunii fa astajiiba lah yaa maaragtay aniga ibaryaayoo aan ajiibaa waxaa soo gelaya marka dadkii dukanayay iyo dadkii qur-aanka akhrinayay iyo dadkii alla xusaayay aakhiruleylka markaasaa alla uu siiyaa ajarkoodii xisaab la-aan u siiyaa su-aashii baa marka ku xigta man yasalunii fa uctiyah yacni waa su-aal gaaru qofkii weydiisanaya markaa waa ducadii qayb ka mid ah kadib haddana waxaa lagu xijiyoo tii saddexaad ay noqotay man yastakfirunii fa akfira lah yaa maaragtay weydiisanaya dembi dhaaf oo aan u dembi dhaafaa marka su-aashu waxay noqon kartaa in qofki uu adduunyo alla weydiisto ama uu maaragtay dembi dhaaf alla weydiisto waxaa marka ku jira buu leeyahay xadiidkan in alla loo sugo tilmaantii hadalka sababtoo ah marka uu soo deguu saas u hadlayaa alle waana habeen kasta sidoo kale waxaa alla loo sugaayaa dembi dhaaf inuu wax dembi dhaafo waxaa loo sugaayaa inuu wax ajiibo waxaa loo sugaayaa inuu wax bixiyo taasina waxay raddi ku tahay dadka yidhaahda oo maxaa alla wax laga weydiisanayaa oo laga tuugayaa dambidhaafka la weydiisanayaa maxaa faa'iidus ay tahay waxaasi wax qadarka saamayn ku yeelan kara maahay leeyihiin suufiyada qaarkood baa saas yidhaahda wixile marba waxa haddii horey loo qoray dee maxaa alla laga weydiisanayaa oo alla waxa isi iyo loo leeyahay warkaas suufiyadu ku hadlaysaana waa war baatil ah sababtoo ah arrimaha alla wuxuu ka dhigay kuwa sababta iyo maaragtay musababku ay isku xiran yihiin asbaabta marka in laga taga maaha ducada iyo su-aashu waxay ka mid tahay asbaabtii bay ka mid tahay oo qadarkii kiisii maaragtay qofka dhibaayay wax ka tari kara wabillaahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online